waxaa naloo sheegaya dad siyaasiyiin oo weliba xildhibaanaa inay tageen inay rabaan inay damiin ku soo daayaan taas ma aqbali doono mana aqbali karno waxaan leenahay cadaaladda cid ka sarrayso ma jirto madaxda qarankana ma ogolaan doonaan arrintaas iyada ah waxaanan ugu ballan ah in cadaaladdii ay istaahileen ay helaan dadka dembigan foosha xun geystay familkana mar kale waa u tacsiyeynaynaa waxaan ilaah uga baryaynaa in marxuumkiina jannada ka waraabiyo annagana dembidhaaf nooga dhigo aan usoo wada ducayno soomaaliya o dhan meel walba joogno waa mahadsantiin